asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kheerta qiimaa laha wadanaga la xidhiidhay waxna wanaagsan ayaan leenahay meel kastoo daliya dibadda kula soo dhawaada war wixii daliya dibadda ayna ka helnay habeenkan caawa warkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo maxamed xasan daacada qodobada warka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan president axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa maanta safar ku tegey magaalada togwajaale waxaanu xarigga ka jaray jidka kalabaydh iyo togwajaale muuse bihi cabdi oo ku dhawaaqay markii ugu horeysay inuu yahay murashaxa madaxtinimada ee doorashada ka qabsoomi doonta somalilan dacwadii loo haystay mas-uuliyiinta wargeysida haataf iyo somalilan times oo maanta dhegaysigeedii dib loogu riixay tobanka bishan madaxweyne geele oo maraykanka gaadhay xilli la abaabulayo mudaharaad ka dhan ah imaatinkiisa wadanka maraykanka hooyad shidaal siday oo ku qalimatay magaalada hargeysa qaraxna dhalisay iyo khasaare ka dhashay qaraxaas booyadda wasiirka caafimaadka jamhuuriyadda somalilan axmed salibaan xagla toosiye oo maanta markii ugu horeysay tan iyo markii uu somalilan ku biiray gaadhay magaalada boohoodle xilli uu halkaasi ku sugan yahay xildhibaan cali khaliif galaydh akhyaarta qiimaale wadda nagala xidhiidha intaas waa qaar ka tirsan warar wixii daliya dibaddeeni ka helay oo kooban haatana kusoo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa maanta si ballaaro loogu soo dhaweeyey magaalada togwa jaale ee gobolka gabiley madaxweynaha oo socdaalkiisa ku wehelinayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda somalilan ayaa markii uu magaaladaasi gaadhay waxa uu xadhigga ka jaray wadada laamida ah ee isku xidha degmooyinka wajaale iyo kalabaydh oo dhismaheedu soo gabagaboobay madaxweynaha oo la hadlayay dadweyne tiro badan oo isugu soo baxay degmada togwajaale ee gobolka gibili ayaa sheegay in ay ka dhabaynayaan ballanqaadyadii xukuumaddiisa wadada laamida ah ee togwajaalena ay ka mid tahay sida uu sheegay bilowga horumar ay ku tallaabsan doonto magaalada togwajaale oo muhiim u ah dakhli soo saarka wadanka dhankooda ururada bulshada ee gobolkaasi ayaa madaxweynaha guddoonsiyey shahada sharaf ay sheegeen inuu ku mutaystay dadaalka uu ku jiro in haweenka somalilan ay kuraas koota ah ka helaan golayaasha dowladda dhexe iyo kuwa heer deegaan hadal mahadnaqa oo aa halkaa ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo uga mahadnaqay dadkii soo dhaweeyey kula soo dhaweeyey magaalada togwajaale ayaa waxaa ka mid ahaa hadaladiisii farxad aad iyo aad u weyn tahay maanta anigii waktigeela socdaba inaanu ka soo qayb galno maanta furitaanka wadada karabaydhiya iyo tagwajaale wadadaasoo muhiimadeeda qaranka u leh wadadaasoo gobolka hamiyadda weyn u leh wadadaasoo wax wado badan ugu fadhida dalkii dad kana mida meelahaanu ballan qaadnay oo aanu mar walba fulinayno wixii aan ummadda iyo shacbiga u ballan qaadnay waxaan qabaa wadooyinku caam ahaan inay waxa dalka isku xidhaya yihiin inay waxa ummadda midaynaya inay yihiin inay waxa dalka horumarintiisa muxuu ahay hirgelinaya ee dhaqaajinaya inay yihiin marka waxaan aaminsanahay gobolkan oo ka mida gobollada wax soo saarka badan ee waxtarka badan qaranka u leh ee la xidhiidhiya etoobiya la xidhiidhiya ee wax badan u tara ummadda dhinac kastoo laga eego inay faa'iido badan u soo kordhinayso gobolka iyo xidhiirkiisa uu dalkiisa kale la leeyahay iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga aanu leeleeyahay etoobiya intaba inuu wax badan ka tari doono ummaddiiyo dadkana wuxuu soo kordhin doono marka waxaanu ballan qaadaynaa inaannu mar walba ku dadaalno oo wadno dadaalkaanu ku jirro inaanu horu marino waddooyinka dhismahooda horumarintooda dalka isku xidhkiisa isukeenkiisa waaragtan ilaa shaqooyinka laga qayb laga wado waddadii ceregaabo ummadda oo dhammi ka wada qayb gashay ee shacbiga oo dhammi ka wada qayb galay waxaa inoo ballanaa inaynu taasi noqoto dariiqaynu ku soconno oo ku wadno inaynu ummad iyo dalka isku xidhno horumarintiisa midnimadiisa wadajirkiisa waxaan aad iyo aad ugu maadnaqayaa sharaf iyo qiima si qiimale iyo sida qiimaha iyo sharafta leh ee aad noo soo dhawayseen cabdi gudoomiyaha xisbiga talada dalka haye ee kulmiye ayaa goor dambe oo maanta ah si rasmi ah uu ku dhawaaqay inuu yahay murashaxa jakada madaxtinimada xisbiga kulmiye ee doorashada madaxtinimada ee la filayo in ay somalilan ka qabsoonto sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka arrintan ayaa uu kaga hadlay gudoomiyuhu waraysi uu siiyey laanta afka soomaaliga ee b b c da waxaanu yidhi horta dee xisbi markaad guddoomiye u tahay shirkadda cabdiramaan lacag buu haashee waxaa u socdaa inaan ku gaaro maqaamka ama kursiga dalka ugu sarreeya ee madaxweynenimo wadada loo maro wadadii baan hayaa wadada sharci bay leedahay xisbiga xeerar buu leeyahay qof war oo golaad qaba xisbiga xaq buu leeyahay sharci anigu muwaadinadaa israaxaysa ee xaq wali waa kamida qofkii kale ee xisbiga israaxayaana xaq buu leeyahay hadduu yahay madaxweynaha hadduu yahay mid kale u xirkanaya laakiin waxaanu leenahay system iyo aqoon lagu kala xakameeyo
hooyad shidaal oo nooceedu yahay waaraad islamarkaana shidaal siday ayaa ku gadootay agagaarka xarunta c i d d magaalada hargeysa dhismayaasha u dhowdhow guriga uu degan yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somalilan axmed yuusuf yaasiin iyo inta u dhaxaysa xarunta c i d da booyadda ayaa la sheegay inay qalibantay kadibna ay qaraxday halkaasa uu ka kacay dab aada u xoogan inkastoo aan weli la xaqiijin inta khasaaraha ka dhashay uu leegyahay haddana dad goobjoog ahaa ayaa u sheegay shabakada caalamiga ee qurbajoog dotcom inay jiraan guryo dadku dabku gaadhay oo gubtay inkasta oo goobjoogayaashu aanay khasaare nafeed sheegin arrintan ayaa kusoo beegmaysa maalin uun kadib markii ay iyana gubatay kaalinta shidaalka iyo subermarketka hoteelka ka ah ee beriga magaalada hargeysa waxaana ay dadku aada u dhaliilsan yihiin habka gurmadka ee masiibooyinka dabka ee ka dhasha magaalada taas oo lagu eedeynayo in ay dowladihii iskaga dambeeyey somalilan iyo dowladda hooseba ay ka seexatay in magaalada loo keeno debdemisyaal kuf lagaga hortago masiibooyinka dabka ee kusoo noqnoqonaya waxaa magaalada boohood la gaadhay wasiirka caafimaadka jamhuuriyadda somalilan salebaan ciise axmed xag la toosiye tan iyo markii uu noqday wasiirka wasaaradda caafimaadka somalilan waxaana si weyn goobo magaalada ka sokoyo ugu soo dhaweeyey odayaal iyo waxkarad ka tirsan beeshiisa sida ay noo sheegayaan wararka aanu halkaas ka helaynaa waxa uu xagla toosiyey markiiba si toosa u beegsaday aqalka uu ka degan yahay ee uu ku leeyahay magaalada buuhoodle isagoo oo aan wax dhibaato ah kala kulmin kooxaha hubaysan ee magaalada ku sugan iyada oo ay hareero socdaan odayaasha iyo waxkaradka ay isu beesha yihiin shacabka magaalada ku dhaqanaya intiisa badani waxa ay ku duwaqsan yihiin dhinacyada isku haya maamulidda magaalada buuhoodle iyadoo haata ku sugan yihiin buuhoodle xubno uu ka mid yahay xildhibaan cali khaliif galeydhe oo halkaasi ka wada abaabul shir ay sheegeen in ay iskugu keenayaan dadka khaatumo ee wadadega gobolada ay ku sheegaan sool sanaag iyo cayn cagle toosiye ayaa waxaa magaalada ku soo dhaweeyey gawaadhi gaashaaman oo ay beeshiisu leedahay hasoo ahaatee lama garanayo arrintani saabeynta ay ku yeelan doonto siyaasadda somalilan ee gobolada bariga somalilan iyada oo ay tani tahay markii ugu horreysay ee xagla toosiye uu tago magaalada waxaana uu halkaas geeyey gaadhi amblas ah oo loogu talagalay in dadka shicibka ah loogu adeego waxaan wadaa oo aan ka shaqaynayaa nabadda iyo horumarka deegaanka buuhoodle magaaladani iyo deegaanka ku wareegsani waxay ka hareen waddanka intiisa kale dib bay u dhaceen sidii aad ogeydeen mar walba horumarka iyo wanaagga deegaanka baan nagu jeclahay waxaan wadnaa mashaariic badan oo dhismayaal ah ambalaaskii ugu horreeyey buuhoodle wannaga u wadna cusbitaalka buuhoodle
akhyaarta qiimaha laha wada nagala xidhiidhay weli waxaad nagala socotaan shabakada caalamiga soomaaliya asbara news dot com inagoo ku guda jirna weli wararkii aan caawa idiin soo tabinanay maxkamadda gobolka hargeysa ayaa maanta sheegtay in dib loo dhigay dhegeysiga dacwadii wargeysyada haatifiya somalilan times ee madaxa bannaan ee kala soo baxa caasimada somalilan ee hargeysa ilaa hadda si rasmi ah looguma oga waxaa keenay dibudhaca ku yimid dacwadii ay xeerlaalintu kusoo ogeysay mas-uuliyiinta wargeysyada hatif iyo somalilan times oo markii hore ballanto ay ahayd maanta oo axad ah afarta bisha shanaad ee sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka balse waxaa la sheegayaa in dib loogu riixay ilaa tobanka bishan may dacwadan ayaan la ogeyn ilaa hadda waxaa lagu qaadi doono xeerka saxaafadda somalilan mise xeerka ciqaabta oo ah laba ay xukuumadda madaxweyne silaanyo ay la beegsato wariyaasha iyo xarumaha warbaahineed ugu dambaytiina madaxweynaha dalka jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele iyo wafdi balaaran uu hogaaminaya ayaa saaka ka degay garoonka weyn ee ciidamada maraykanka ee andrews ee ku yaala gobolka maryland ee duleedka magaalada washington wafdiga waxaa soo dhoweeyey saraakiil ka socota wasaaradda arrimaha dibadda ciidamada maraykanka iyo safaaradda waddanka jabuuti ay ku leedahay magaalada washington wuxuuna ka gudoomay salaan sharafeed cutubyo ka tirsan ciidamada wadanka maraykanka dhinaca kalena waxaa safarka madaxweynaha ee wadanka maraykanka boog madow ku noqotay dad la sheegayo in ay abaabulayaan mudaharaad lagaga soo horjeedo safarka madaxweyne geele ee wadanka maraykanka dadkan ayaa la sheegaya in ay ka cabanayaan gacanta adag ee xukuumadda uu garwadeenka ka yahay ku hayso dhaqdhaqaaqa mucaaradka dalka jamhuuriyadda jabuuti iyo heerka xuquuqda aadanaha oo aada u hooseeya waxaa kaloo ay hay-adaha maaliyadeeda caalamku ku shee gaan xukuumadda geela inay tahay mid ay ragaadiyeen musuqmaasuq hoos u dhigay noloshii dadka caadiga ah ee dalkaasi ku dhaqan akhyaarta qiimaalaha waddanka dhexdhiidha guud ahaan intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dal iyo dibadda idinka haynay warkana waxaa idiin soo jeedinayay maxamed xasan daacad warkan ka xiga horji waxaa idinkaga tegayaa dhinacii heesaha dabaarsan asrodiya dhulbahyo geeda caws kucaanood iyo dhiro caleemeen saddexdu is ciriireen cusodiya dhulbahyo geeda caws kucaanood iyo dhiro caleemeen saddexdu is ciriireen odirircawaysimay kaga quuray cirifyadaan qoraxduna caddayso casar gaaban ay tahay oo camalka doogada dhulku midab cagaar yahay oo camalka doogada dhulku midab cagaar yahay curubtii magooshiyo lagu mootiniya cidhi falla dhiyac ciidi curubtii magooshiyo lagu mootiniya cili faladhicad ciidi ilaahay nin caasina yaanu ciluuda kuu gelin ilaahay nin cadhabada yaanu cirifka kuu gelin midan caasha kuu noqon yaanu calaabka kuu gelin noloshaadu caarcaaraya cirib xumaa noqon ilaahay nin caasiya yaanu cuduuda kuu gelin ilaahay nin carabas yaanu ciriifka kuu durin midan caasha kuu noqon yaanu calaabka kuu gelin noloshaadu caarcaaraya ciriif xumaa noqon imaheedu waa culay camalsaynta garilo caara looga duwin faras ayna dooda guud imaheedu waa culay camalsaynta garilo caara looga duwin faras ayna dooda guud ku cadan haw badnaadi indhaheedu waa cawl xidibtana madoo nur lagu cidaade cudin weeye ugubo aan aaseed ku celisiyo curdi weeye ugubuho aaseed ku celisiyo qofa culus lahayno cuna ku marayso celiyaha jirkeeda urdi weeye ugubo caaseed ku celisiyo qafa culus lahaylo cuna ku marayso celiyahay jirkeedu ilahaynin caasiya yaan cuduurda kuugelin ilaahay mid cadha badan yaanu cigiirka kuugelin midaan caasha kuu noqon yaanu calaarka kuugeyn koloshaadu caacaa iyo ciliibxumaatoon ilaahaynid caasiya yaan cuduuda kuu gelin ilaahay mid caraabad yaanu ciriirka kuu sugin midaan caasha kuu noqon yaanu calaabka kuu geyn noloshaadu caarcaaye ciriir xumaa